qaala raximah llah wanaxwu wla wala an yuclamaa id alkalaamu duunahu lam yufhamaa id ilkalaamu duunahu lan yufhamaa kaana khayru kutubihi asagiira karaasata latiifata shahiira bicurbiha wacujmiha wاruumi allafaha alxabru bnu aaju الruumi waاntafacat ajilaة bcilmiha macmaa taraahu min latiifi xajmiha nadamtuha nadma badiica muqtadii bilasli fi taqriibihi lilmubtadii qad xadaftu minhu maa canhu hinaa wazidtuhu fawaa'ida biha alghina mutamima ligaalib اlabwaabi fajaءa mila sharxi lilkitaabi su'iltu fiihi min sadiiqin saadiqi ifhamu qawli lictiqaadi waatiqi id ilfataa xasba ctiqaadihi rufic wakulu man lam yactiqid lam yantafic wanaxwu naxwuhu awlaa waa mid ku awlaysan oo ku habboon oo mudan awalan marka ugu horaysa an yuclama in la barto oo la ogaado wanaxwu cilmiga naxwaha la yidhaahdo awlaa waa mid ku awlaysan oo ku habboon oo ku oo mudan awalan marka oo ugu horaysaba an yuclamaa in la ogaado in la barto id ilkalaamu id cilladdu waxay tahay id cillo cilladdu waxay tahay sababtu alkalaamu kalaamka iyo hadalka lan yufhamaa lama fahmaayo duunahu la-aantiisa wanaxwu awlaa awalan an yuclamaa sida qur-aanka iyo sunnada loo fahmo waxaa matluub ah in la xifdiyo allisaan alcarabi sida macnaha qur-aanka iyo sunnada loo fahmo marka naxwaha waa waxa ugu awlaysan marka ugu horeysa in tacliimta lagu hormarsiiyo sababto a kalaamka la-aantiisa lama fahmaayo qur-aanka iyo sunnadu waa kalaam kalaamkaasoo ah kalaam carabi ah kalaamkaasi carabiga ah naxwada la-aanteeda lama fahmaan marka shayga la-aantiisa aan waxba la fahmaynin isagaa awlo ku ah in la hormariyo shayga isaga la-aantiisa aan la fahmaynin waxba aan la fahmaynin isagaa wuxuu awlo ku yahay in la hormariyo oo tacliimta iyo barashada lagu hormariyo si kalaamkii loo fahmo wanaxwu naxwaha awlaa waa mid ka awlaysan awalan marka marka hore an yuclamaa in la barto id ilkalaamu id sababtii sheegaysaa cillada cilladu waxay tahay alkalaamu hadalka lan yufhamaa lama fahmi doono duunahu la-aantiisa wa kaana khayru kutubihi sagiira wa kaana khayru kutubihi asagiira wuxuu ahaaday waxaa ahaaday khayru kutubihi kutubtiisa midka ugu khayrka badan asagiirati kutubtaasoo asagiirati ee yar kuraasatan waraaqo waraaqay ahaatay wa kaana khayru kutubihi waxay ahaatay khayru kutubihi kutubtiisa midda ugu fiican kutubtii asagiirati ee yaryareen midda ugu fiican waxay ahaatay kuraasatan waraaqo latiifatan oo xajmi yar kuraasatan waxaa la kuraasada waxaa la yidhahdaa waraaqa waraaqaha la yidhahdaa waraaqa laisku dhejiyey waa buug oo kale waraaqa laisku dhejiyey ama kitaabka kitaabka iyo buug iyo kuraasa ku lilaa waxaa la yidhahdaa qadar waraaqa ah oo isku dhegsan oo isku xiran latiif ah oo xajmiya xajmigoodu uu yar yahay wax weyn aan ahayn waraaqo fara badan oo aada u weyn aan ahayn oo feero weyn wax yar ah waraaqo yaroo xajmigooda uu yar yahay ay ahaatay macnaha khayru kutubihi waxaa ahaaday waraaqo xajmigooda uu yar yahay shahiiratan oo caan ah shahiiratan oo caan ah waa waraaqo xajmigooda uu yar yahay oo haddana caan baxday oo macruuf ah fii curbihaa khayru kutubihi kutubihi wy kutubihi laakiin shicirka dartiisa waxaa loo reebay ta'da asalkiis wuxuu ahaa khayru kutubihi waa jamcu kitaab khayru kutubihi kutubtiisa midda ugu fiican kutubta yaryar waxaa ugu fiican waraaqo yaryar oo xajmi yar oo caan ah aa ugu fiican oo magacooda la sheegi doono waraaqahaas aa khayru kutub ah khayru kutubihi yani naxwi u laabanaysaa damiir khayru kutubihi kutubta naxwada midda ugu khayrka badan oo ugu fiican kutubta asqyarta yaryareed kutubtiisa yaryar waxaa ugu fiicn waxaa ugu fiicnaan badan kuraasatan waraaqo latiifatan xajmi yar shahiiratan caan ah fii curbihaa carabta caan ku ah fii curbihaa carabta wa cujmihaa iyo cajamteeda waraaqahaasi carabteeda iyo cajamteeda iyo waruumi iyo ruumteeda intaba caana ku tahay الروم وأمد عجمت كم ذا الروم وقبيل وغلبت الروم في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض الروم مركوا قبيل وبغرسوية أدوين لهاد والإسلام في الشام مصر وكقال الشام مصر إمبراطوري وين يعني وحدني هيك marka waa qayb cajamka ka mid aruum waa qayb cajamka ka mid laakiin si gaar u sheegay si gaar u magacaabay laakiin waxay soo gelayaan cajamta marka kitaabkan wuxuu caan uu ku yahay carab iyo cajam macnaheedaasa carab iyo cajam caan uu ku yahay kuraasadaan sheegaayo waa waraaqo yar yar oo xajmi yar oo caan ah عرب يعجب لحظة عنكوا ألفها وحوراقها سحجم غير ألفي الحبر عالمك ألفها وحألفي الحبر عالمك العالم الحبر هو العالم ابن آجرومي وابن آجروم ليرا شيخ ابن آجروم ليرا هذا قري وراقها لطيف كأه oo xajmiga yar oo shahiirka ahoo caan baxay carab iyo cajam iyo ruum ku caan baxay maxaa qoray caalimka la yidhaahdo ibnu ajuruum ibnu ajuruum marka matnu ibnu ajuruum ayaa la yidhahda matnu ibnu ajuruum alajurumiyana waa la yidhahda alajurumiya وانتفعت ويكو انتفاع ذي ويكفى إليستي ابن آج الروم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الصنهاجي واي صنهاجة وقبيل كم إذا بربركا البربر وحيد كان أفريقيا وقوي جزائر إيه ليبيا إيه مغرب بربر ابن أجروه مرك قري وانتفعت ويكون انتفاع ذي وكفى إليستي أجلة ددواوين أو مقع يشرف له بعلمها علم يدي كفى إليستي وانتفعت ويكون انتفاع ذي أجلة جمع جليل جليل معناه هو عظيم أجلة معناه عظماء كوا وين ددوا وين وعلم كوا وين أكفى إليست بعلمها علم يدكو انتفاعه مع ما تراه أيضا لرقبه وحا أجيدي ومن لطيف حجمه حجمه يران يرانت مع ما ترى علماء وين كفى إليستي يدد ما عليه أيضا للقب حجم حجم جيدات ير ووحنا ليا حجم جيدات ير ووراقي يرأة وآد حجم ير ومع ذلك وحكو انتفاعي علماء وين أكو انتفاعي يعني أمة فربضا أكو انتفاعي ونحوها كصوب بالوضي وكفهمتي oo ka faa'iidaysatay waa la soo tiri koobi karin way barakaysan tahay marka maadaama ummad aada u fara badan ay ka faa'iidaysteen naxwahana ay ku fahmeen markii dambena culamo waaweyn ay noqdeen adigoo arkaayo macnihii xajmigeedu inay yar tahay waa xajmigeedu aada u yaryahay haddana nafcigeedu aada u badan yahay nafcigeedu aad aada u weyn waintafacad way ku intifaacday ajillatun culamo waaweyn bicilmiha cilmigeeda ku intifaaceen ka faa'iidaysteen مع ما تراه وحا أجهد أيضا لقب من لطيف حجمها حجم كذا يرانت أيضا من لطيف حجمها حجم كذا يرانت أيضا لقب وأيضا معني مع ما تراه أيضا لقب انتفاعاتي وحا لصعدة وحا انتفاعاتي كفايساش لصعدة أضو في رناية حجم كذا يرانت والله يا بسامر intifaaca intuu la eg yahay iyo xajmigeeda intuu la eg yahay wax lala yaabay kuu noqonaysaa macmaa taraahu ayadoo lala qabo waxaa u jeedid oo min latiifi xajmiha xajmigeeda yaraanteeda sheekh damaad nala joogay oo sheekh ibnu cuthaymiin yidhaahda waa la kulmay sheekh ibnu cuthaymiin wax ka soo bartay maalin wuxuu ugu yidhahda ibnu cuthaymiin bil walbaba ajruungu muraajaceeya yani bisha soddon beri inaysan dhaafin ilaa isagoo ajruungu inuu fiiriya maaha sida qur-aanka loo fiiriyo oo kale qur-aanka yani bil inaysan kugu dhammaan ilaa inaad mar akrisid saasoo kaleetu sheekhu yuu yiri sheekha bil yani ma akriyo hadduu rabo ma akrinayo laakiin wuu ilaalinaya suusan u ilaawo bishaas dhexdeeda waa inuu hal mar akriya intaysan bisha dhammaan waay annaguna waxaa iska xooran markaan akhrisanno noogu dambayso waay mutaakid aan ugu yidhi waa la yaabay sheekaan la yaabi noqotay ma sheekh buu alfiyada muraajaceey may ma alfiyada maan bi ajruumigu muraajaceeya waay مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها والنظمية وان تحي نظمتها وان تحي tix aan ka dhigay tix nadmi wey laakiin kitaabku waa nasri ibnu ajurun wuxuu u qoray nasran nasriga waxaa la yidhahdaa hadalka caadiga ah waxaa la nasran waa hadalka caadiga ah waa hadal furfuron iska caadiga hadalka nadmiga ana waxaa la yidhahda waa tixda hadal taxan oo ku socda miisaan mucayana miisaan mucayana ku socda oo qaab gaara lagu jaangay ku socda waxaa la tix hadalka caadiga waxaa nasr marka anigu waa nasmiyey uu yidhi tixaan ka dhigay kitaabkaan u imaaday waxaan u rogay tix gabay nadman nadamtuhaa waa nasmiyey waan tixay nadman tix badiican aan liga hormarin aan la iiga horumarin badiici waxaa la yidhahdaa shayga cusub oo jadiidka ah oo cidna aadan ooga dayan cid adiga kaaga horreysa ka taqliidanaysid male cid adiga kaaga horreysa oo aad ka taqliidatay oo meeshii ay martaa u ilaalisay male adigaa ku ijtihaaday oo soo saaray marka nadmigan wuxuu leeyahay waa nadmi anigu aan soo saaray qaabka macnihii aan u maray qaabkaan u maray iyo qaabkaan u nadmiyey iyo sidaan iskugu dubariday waa qaab cusub laakiin in nadmiga iyo taxa iyo culumta iyo naxwada iyo kheyrkeedba in lagu gabyo wax cusub maaha oo gabay loo rogo laakiin kayfiyadan iyo qaabkaanaan kitaabkaanaan u dhigay cidno oogama dayanuu leeyahy waa qaab cusub oo fiican muqtadii xaalan ah mid ku dayanayo bilasli asalkaan ku dayanaya waxaan ku dayanayaa bilasli asalkaan ku dayanayaa oo ah ajruumiyada ajruumiyadaan ku dayanaya fii taqriibihi soo dhoweyntiisa waxaan ooga dayanayaa fii taqriibihi soo dhoweyntiisa lilmubtadi qofka bilowga ah kitaabka ajruumiyada ah sheekhu wuxuu ugu talagalay qofka mubtadia ah inuu ka lug bilaabo oo iyada uu ka socod bilaabo maadaama ayda kow laga bilaabaayo wuxuu ugu talagalay in noqoto wax aada u fudud oo aada u kooban oo aada maad u sahlan anigana sidaasoo kaleetaan yeelayaa uyi oo kitaabka asalkayga ah oo qofka mubtadi ah loogu talagaloo la sahlay sidaasoo kaleeta anu ku dadaalaya inaan sahlo kitaabkii nadmiyaan ka dhigay laakiin ulajeeddadii kitaabka asalka ahaa oo ahaa qofku mubtadi ah in loo jilciyo ulajeeddadiiaan ilaalinaya oo waan sahlaya oo waxaan la fahmi karin oo dhib badan oo mawaadiici balballaaran oo aada u waaweyn ka hadlaya kama dhigin waa soo fuudeeyey tusaalayaanaan u keenay qaybihiis waxaan ka dhigay qaybo kala baxbaxsan oo la fahmi karo si kala baxbaxsan wax hadduu qaybo uu ka kooban yahay haddii qaybihiisa laisku dhex yaaciyo waxaa adkaanaysa fahamkiisa lakin haddii qaybihiisa la kala saaro oo wixii israacsanba la israaciyo oo lagu yidhahda qaybtaana waa taasaa qaybta way sahlanaanaysaa marka sidaasoo kaleetaan yeelaya waa sahlaya waa fuudeynaya muqtadii xaalaan ahay mid ku dayanahay bilasli kitaabka asalkaa mid ku dayanahay fii taqriibii waxaan ooga dayanaya soo dhowayntiisa lilmubtadii qofka bilowga ah qofka bilowga ah wax sahlitaankaan ooga dayanaya siduu wax u sahlayo o kale u sahlayo waqad xadaftu waxaan ka xadfay oo ka gooyey minhu kitaabka asalka ah kitaabka asalka ahayo ajrumi waxaan ka gooyey maa waxyaabo canhu hinanka maaran uu ahaaday hinanka maarmid uu ahaaday canhu xaggiisa wuxuu leeyahay kitaabka asalka ah waa kitaabka waxaa weeye kuraasadii yareed oo ibnu ajurumi uu qoray kitaabkaasi asala oo aniguna waxaan u bedelay nadmi iyo gabay marka kitaabkii asalka ah waxaan ka xadfuu yidhaahday waxyaabo laga maarmi karo waxyaabo laga maarmi karo oo laga kaaftoomi karo aan ka reebay waqad xadaftu waxaan ka xadfay waxaa looga maarmi karaa marka waxyaabo kale shay maalan oo ah kusoo celcelis oo kale shay kusoo celcelis ah midaa la sheegayaa mida kaleetana waa iska xadfaaya annagoo ga kaaftoomaayo wixii la sheegay annagoo kaaftoomaayo wixii la sheegay marka waxyaabihii ajrumiyada uu sheegaayey waxba kama maqna laakiin waxa laga xadfay waa wax laga maarmi karo waxaa looga maarmaya waxyaabo kale oo la sheegay waxyaabo kaleeto oo la sheegay aa looga maarmaya kan marka kan iska xadf maadaama laga maarmi karo laakiin haddii aan laga maarmarin oo meel kale aan lagu sheegin lama xadfaayo waqad xadaftu waxaan ka xadfay minhu kitaabkii asalka ahaa maa shayaan ka xadfay canhu hinan hinanka maarmid uu ahaaday canhu xaggiisa ashyaa ay maarata laga maarmaayo wazidtuhu waxaan ku ziyaadiyey fawaa'idan fawaa'idaan ku ziyaadiyey fawaa'idaasoo biha ayada uu ku sugnaaday alghinaa yacni hodantinimo iyo ku kaaftoomis iyo wax taris alghinaa wax taris iyo hodantinimo yacni fawaa'idaan ku ziyaadiyey waxyaabahan ka xadfa wax laga maarmi karo waxyaabaha aan ku darana waa wax lagu hodmaayo oo lagu maaragtay aa ku hantiyeysanaysa oo qani aa ku noqonaysa aa ku kaaftoomaysa aa ku ziyaadiyey waxyaaba laga kaaftoomaayana waa ka xadfay waxyaabo lagu kaaftoomaayana waa ku ziyaadiyey yani fawaaid jadiid ah waa fawaaid jadiida marka ajruumiga mawaadicdii uu sheegay oo ziyaadaad wata wey ziyaadaadii wata mawaadicdii ajrumigu uu sheegaayey oo faahfaahin lagu daray fawaa'ida asalkiisa wuxuu ahaa maalaa yansarif laakiin shicirka dartiisa uu u tanwiiniyey shicirka dartiisa uu u tanwiiniyey maalaa yansarifkan waxyaabaha sheekhu nagu ziyaadin doono uu ka mid yahay oo noo imaan doono insha allah wazidtuhu waxaan ku ziyaadiyey fawaa'idan fawaa'id fawaa'idaasoo biha ayadoo ku sugnaaday alghinaa ku kaaftoomis ay ku sugnaatay lagu kaaftoomaayo waxyaabaha xadfana waxyaaba laga kaaftoomaayo mutamiman xaalan ahay mid dhammaystiraayo mutammiman xaalan ah mid dhammaystiraayo lighaalibi alabwaabi abwaabta inteeda badan abwaabta inteeda badan waa dhammaystiraayo abwaabta ajruumiyada uu sheegaayo inteeda badan ma dhammaystiraayo sababta waxaa loogu talagalay mubtadii qofka mubtadia loogu dhammaystiray loogu talagalay marka abwaabta ma dhammaystiraayo abwaabta waxbuu ka sheegaayo daraf faahfaahin iyo qeybo kaleeto abwaabta ka mid a waxbuusan sheegin marka sheekhu wuxuu leeyahay anigu nadmigan abwaabta ajrumiyadu uu sheegay intuu sheegay markaan sheego baabka waxyaabo ka dhimanna waa ku daraaya oo dhammaystirisa mutammiman xaalana mid dhammaystiraya lighaalibi alabwaabi abwaabta inteeda badan abwaabta ajrumiyada inteeda badan waa dhammaystiraya waxyaabo ka dhiman aan ku daraaya baabka waa dhammaystiraya fa jaa-a waa uu imaaday نظمه مثل الشرح شرح حاله لمد يهي للكتاب كتاب كشرح حاله لمد يهي نظمه الشيء لكن نظمه وحو نغضي مثل الشرح للكتاب أجرميد شرح أيهي أوكال نظمه مركي ساس لقدقي كتابك أصل كأها سوح أسهل يقول له سهلي وحيابا لغا مارمي كرو نلغا حسفي فوائد ديري أهل الغدري abwaabta waxyaabihii ka dhimeen ka dhinneen loo dhamaystiray nadmigan marka ajrumiyadu wuxuu u yahay sida sharax oo kale sida sharax oo kale uu yahay ilaa sharax waxaa lagu yaqaanaa wax sahlis iyo wax dhamaystiris wax sahlis iyo wax dhamaystiris iyo maaragtay fawaa'id markaas munaasib meesha u ah fawaa'id meesha munaasib u ah fawaa'idun haaye male الفوائد هذه إلى الفوائد لا نهاية لها لكن فوائد مناسبة فوائد مناسبة مناسبة فوائد مناسبة قف مركو بلو يهي فوائد مناسبة جرتا حقا مركو هري الصعبة حيابة شري فايدة وهمانت فايدة وما مركو نحوذ بالله بأي وحيابة فوائد مهمة والله يا بنا مركو كتابك اللبات كتابك سدعات مركو مرأي فوائد وما waxay wata waxyaaba sahal waadixa hadhow marka horey u socdana waxyaabihii shalay faa'ido maanta faa'ido uma aha wahaakada laakiin faa'ido nihaaye male markasto maruu qofka uu leeyahay fawaa'id iyo waxyaaba lagu soo zaa'idin kara male heer la gaarayo garaado goos ah cilmigu male cilmigu male sheekh walba si kastoo caali u yahay mar walba waa waxyaaba faa'ido lagu lagu siyaadin karaa marab waxyaaba faa'iido arkay laakiin sheekh weyn waxyaaba faa'iido ah adiga waxa laga helay faa'iido ku ahayn ama aad fahmi kadi qofka ibtidaaiga waxyaaba faa'iido ahna qofka meelxaadka waxa laga helay faa'iido u ahayn wuxuu faa'iido u arkay marka faa'iido waxa rabaa inay noqoto faa'iido munaasiba faa'iido munaasiba inay noqoto oo qofka mustawaha markaas u maraayo iyo heerka uu joogo laayiq oo munaasib ah marka fawaaidii munaasib ku ahaydna waa keenay kitaabkiina waa sahlay abwaabta waxyaaba ka dhamen waa ku dhamaystiray marka nadmigaani wuxuu ka dhigan yahayba sharax oo kale sharaxuu ka dhigan yahay fa jaa waa uu imaada nadmigii nadmigii faacilka damiirku wuxuu laabanaya jaaa huwa faacilka waa damiir mustatir huwa nadmigii u laabana nadmigii aan nadmiyey kitaabka فجاء وائم هذا نظمه مثل الشرح شرح حاله لم يجعل الكتاب كتاب شرح كتاب حاله وجه كتاب كأجرومي هي سوى شرح واسم سئلت فيه من صديق صادق سئلت والي ويديسي فيه كتاب كنظمين تيسا ألي ويديسو لقد البغي من صديق صاحب oo saadiqin saaxiibtinimadiisu ay ay dhab ay tahay dhinaciisa laiyo weydiistay yafhamu kaasoo fahmaya qowli qowlkaya fahma liictiqaadin caqiido darteeda waahiqin oo adag beydkaana sheekh wuxuu noogu sheegayaa sababta ku xambaartay inuu ajruumiyada gabay ka dhigo kitaabka ajruumiga inuu u gacan qaado sheekhu oo gabay uu ka dhigo oo saan uu yeelo maxaa ku xambaaray intuu subax subax subaxaha ka mid intuu iska soo kacay iska go'aansaday may waa su-aalii ku imaantay kitaabka inaan saan aan yeelo kitaabkan aan nadmiyo wuxuu ku imaaday su-aal dalab oo sadiiq qof uu ku tilmaamay qofuu sadiiq uu ku tilmaamay oo isaga agtiisa miqdaar iyo makaan agtiisa kale oo aada uu u xushmeynaayo aada dalabkan weydiistay wuxuu ka dalbaday kitaabka ajruumiga la yidhaahdo inuu nadmi u bedelo oo gabay uu ka dhigo gabaygu waa ka sahlan yahay nasrigii hadalka kaleeto caadiga ah hadal kaleetoo furfuran oo qubanaha ah ama caadiga ah xifdiga waxaa ka sahlan kalaamka taxa ah ee xagga xifdiga ku sahlan oo ku fudud oo ka macaan marka kitaabkii ajruumiga aheed ajruumiga ahaa nadmi u bedel dalab dalab waa laga dalbaday waxaa ka dalbaday sadiiq saaxiibtinimadiisu ay dhab ay tahay saaxiib saaxiibtinimadiisu dhab ay tahay sheekhu aada u tixgelinaayo oo waxa dalabkiisa inuu khayr uu ku jiro oo faa'iido ay ku jiro ku kalsoon yahay qofkaasi dalabkiisa waa dalab tixgelin leh dalabkiisa tixgelin uu leeyahy sababta waxa waxaa weeye munaasib wuxuu arkay marka waa la weydiistay su-iiltu waa la weydiistay fiihi kitaabka nadmintiisa min sadiiqin saxiib xaggiisa liga weydiistay saadiqin saaxiibtinimadiisu ay run ay tahay saadiq ah saaxiibtinimadiisu ay run ay tahay yafhamu saaxiibkaasoo fahmaaya qowli qowlkayga fahmaaya hadalkaygu macnihii ku kalsoon yahay nadmigayga iyo sidaan wax u taxo iyo camalka meeshaas aan ka qabto uu ku kalsoon yahay liictiqaadin caqiida darteeda caqiidadaasoo waasiqin adag caqiidadaasoo waasiqin adag yacni sadiiqaani sheekhuu ku kalsoon yahay muhimmaddaas iyo shaqadaas uu ka dalbanaayo inuu ka soo bixi karo nadmiga loo baahan yahay inuu keeni karo uu ictiqaadsan yahay wuxuu ictiqaadsan yahay dalabka markuu iisoo gudbinaayo ila waxaa laga yaabaa qaarna in imtixaan ay ka wadaan in imtixaan ay ka wadaan bal saas dheh wuxuu fiirinayaa inaad dhihi kartid iyo inuu inaadan dhihi karin inaad dhihi kartid iyo inaadan dhihi karin kan laakiin sidaasi ma wuu ictiqaadsan yahay wuu ku kalsoon yahay macnaa kalsooni taama kalsooni taama wuxuu ku qabaa shaqadu iga dalbanaayo inaan ahal u ahay oo aan ka soo bixi karo oo nadmiga iyo qaabka loo baahan yahay loo u keeni karo nadmiga inaa u keeni karo qaabka loo baahan yahay waxay u baahan tahay marka shaacirnimo ay u baahan tahay shaacirnimo iyo aqoon inuu wax maaragtay nadmiga uu ka shaqaynaya inuu aqoon uu leeyahay isagu fahamsan yahay awooddii gabaygana uu haysto len qof kastoo waxa yaqaan awooddu male inuu ku gabyo inuu ku gabyo awooddu male qof kastoo gabyi karana inuu kitaab walba gabay ka dhigo awooddu male marka wuxuu u baahan tahay inuu cilmigiina uu leeyahay awooddii gabay maarata shaacirnimadiina inuu leeyahy shaacirnimadiisu ay fiican tahay shaacirnimadiisu ay fiican tahay oo gabay qurux badan oo macaan oo sahlan oo maaragtay kugu soconaaya inuu keeni karo cilmigiina uu leeyahay oo wixii maaragtay sidii la rabay uu u keenayo marka sadiiqaasi hadalkaygu fahamsan yahay iyo ballanqaadkayga sababtuu fahamsan yahay waxaa weeye ictiqaadkiisa wuxuu yahay iyo kalsoonidiisa ictiqaadka wuxuu ola jeedaa kalsooni waafiqin adag kalsoonidii ugu qabaa waxay tahay kalsooni adag marka sidaas darteed intuu ii imaaday wuxuu yidhahdaa shaqadaas qabo kitaabkii ajruumiga ahaa oo hadalka nasriga ahaa nadmi u bedel nadmi qurux badan oo fiican oo munaasib oo laga faa'iidaysto u bedel markuu saas uu leeyahay wuxuu igu qabaa kalsooni liictiqaadin ictiqaad yani kalsooni waasiqin adag darteeda id ilfataa qofku sababtu waxay tahay ama cilladu waxay tahay alfataa qofku xasba ictiqaadihi rufica waa la kor yeelaa xasba ictiqaadihi hadba ictiqaadkiisu intuu laegyahay hadba kalsoonidiisu intay la eg tahay id ilfataa alfataa waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada wiilka dhalinyarada marka qofka dhalinyarada ah alfata waa wiilka dhalinyarada gabadha dhalinyarada ana maxaa la yidhahdaa alfataatu alfata alfataatu marka qofka dhalinyarada ama wiilka dhalinyarada ah rufica yani haddan wuxuu la jeedaa dhalinyaranimo keliya kamoode qofka labi dadi kuu dooni ha ahaadee rufica waa la kor yeelaa maqaamkiisa xasba ictiqaadihi hadba ictiqaadkiisu intuu yahay xasba ictiqaadihi ictiqaadkiisa inta uu yahay yani qof walbaba wuxuu sharaf uu ku yeeshaa oo maqaam uu ku yeeshaa hadba ictiqaadkiisa iyo kalsoonida uu leeyahay heerka ay la egtahay wakullu man lam yactiqid qof kastaan ictiqaadin oo kalsooni aan lahaanin lam yantafic ma intifaaco lam yantafic ma intifaaco kalsoonida marka qofka waxa uu ku qabo intay u la egtahay intifaaciisuna u la ekaadaa kalsooniday u la egtahay kalsoonida hadba qofka intay u la eg tahay ayay istifaadadiisa iyo intifaaciisa ay u la ekaadaa qofka hadduu masalan dhakhtar ugu tago dhakhtarkaas wuu ku kalsoon yahay waxaa laga yaabaa waraysiga uu waraysanayo keliya inuu ku caafimaado sidaan daawo la siin dhakhtarka hadduu yahay dhakhtar aad ugu kalsoon yahay qalbigiisu aad ugu qabow yahay haddii uu waraysto waxaa laga yaabaa galaas biyaha cab badar cambuulahan cunhanuu dhaho bes oo farag u dhaho socdo qofka awal bareeraha lagu sido ilaa garbaha loogu jiro ictiqaadkiisa saas daawuu siinaya wuxuu leeyahy daawadan saasaa lagu intifaaca saasay faa'idaasi leedahay saasaa ku noqonaysaa daawadii marka wuxuu u cunayaa klinigii wuu liqayaa sharobadii waa cabaayaa irbadii isku dhufanayaa isagoo macnihii ictiqaadkiisu ay taam u yahay isku caafimaado haddii laakiin kalsoonidiisu ku qabin dhakhtarka ugu fiican ee dunyada haddii loo geeyo waxaaba maba ku qalbiguu la ka jiran yahay maba soconayo adduunyada daawada ugu tayada badan iyo dhakhtarka ugu cilmiga badan haddii loo geeyo hadduusan ictiqaadsanayn ousan isla waxaan waxba kuma taraya iska dhan maba istaagayo duusan duu lagu ka duusan lagu ka istaagin qalbigu qalbiguusan ka istaagin qalbigu wuxuu ictiqaadayaa inuu jiran yahay bes waa jiran si kasta loo baro meel walba maaragtay wax walba ka qaad ma ma socona waa caafimaad dadka kuma kalsoono sidaasoo kaleetan waxaa la mid ah kutubta qof kitaabku akhrisanaya wax kalsooniya hadduusan ku qabin faa'iido badan kama helaan faa'iido badan kama helaan kitaabkaas daadan kalsooni ku qabin oo aan is leedahay wax uu yahayba waxaan lama arko wuxuu waxba maaha kitaabka marka fawaa'id aad qaali u hadday ku sugan tahay maba arkaysidba fawaa'idiiba maba arkaysidba mana ku intifaacaysid waa ku gara maraysaa maadaama waxaan awarkiis wax qiimada darsigaa la mida darsiga haddaa warkiis waxaan faa'iide aan lahayn darsiga waxaan faa'iida lahayn iska tegaysid oo haddaa warkaysid fawaa'idiisa ku dhaafaysa waxba kama faa'iideysa ila wixii faa'iido uma arkaysid wixii isagoo faa'iide ah aadan faa'iido u arkaynin haddaadan faa'iide u arkaynin maxaa ka imaanaya inaadan ku dadaalin wax haddaadan faa'iidaba qiimaba hadduusan kula lahayn kuma dadaalaysa haddaadan ku dadaalinna waa ilaaweysaa waa ku dhaafaya wax haddaadan danaynayn oo muhiim uusan kula ahayn waa kaa dhumaaya haddii shay lagu dhiibo qaali ah oo yidhaahda shaygaani waxaa waa shay qaaliya dahabka nooca ugu qaalisan laakiin adiga dhagaxa uu kuula mid yahay see yeelaysaa meesha kabaha looga soo taga uga soo tegi walba ilaan qiimo kumale meesha kabaha aad dhigatidaasna aad dhigaysaa qiimo kulamaan laakiin dhagaxa haddaad ka ictiqaadsan tahay ka waran inuu yahay dahab masalan dhagax dhagax caadiya dhagax gaduudana iska aragtay jaahilaa tahay marka gaduud waxaa u malaysay inuu dahab yahay laakiin waa iska dhagax aan macno lahayn dhagaxii aan macnaha lahayn see yeelaysaa ya meel adagaa ku ridaysaa soo meel adagaa ku ridaysaa marna dhagax aan macno lahayn saas waxaa ictiqaadsan tahay inuu wax qaali ah uu yahay waa ilaashanaysaa ku dagaalamaysa tuug tuug hadduu kugu soo dhaco naftaaga dhigaysaa tuug hadduu imaado labadiina midaa meyd noqonayo dhagaxaasaa u dagaalamay waay haddaadan dahabka aqooninna sida dhagaxoo kalea u tuuray si wixii qiimo badan sida dahabkao ma sida dhagaxa laakiin ka ictiqaadsantaa iska tuuraysa sidaasoo kaleeta marka waxa ay tahay marka darsiga iyo kitaabka iyo waxaas haddaadan ku qanacsanayn waxaa ka imaanaysa faa'iidadiisa inaadan ku dadaalin faa'iidada haddaadan ku dadaalinna waa kaa dhume haddaadan ku dadaalin faa'iida ilaawi waa kaa dhume wixii o dhan waxay kugu noqonayan qalab qalab marka aakhirka aakhirka waxaad soo baxaysaa bilaa faa'iida wixii waa ku soo marayan faa'iida laakiin maadan ku dadaalin ma qaqaban sababta maadan ku dadaalayn muhiim kulama ahayn marka kama faa'iidaysa marka wakullu man lam yactaqid lam yantafic qofka haduus waxay ictiqaadsanayn kuma intifaacayo haduus waxay ictiqaadsanayn kuma intifaacayo sheekh aada u cilmi badan haddaadan ictiqaadsanayn aadan ku kalsoonayn faa'idiisa oo ku dhaafayo macana cilmigiisu uu daciif uu yahayna haddaad ku dadaashid waxaa laga yaabaa xoogaas ayaa inay ka heshid macana cilmigiisu daciif uu yahay haddaad ku dadaashid waxaa laga yaabaa inaad wax faa'iidaha ka heshid waxyaabaha ka heli sheekh aada u cilmi badan haddaadan ku dadaalinna dee fawadiiso dhan waa ku dhaafayo mid aada u cilmi badan haddaadan ku dadaalin fawaa'idiis waa ku dhaafayo darsigiis waa imaataa maalin walba laakiin fawaa'idiis kuma dadaashid kuma intifaacaysa laakiin mid aada u cilmi yar haddaad ku dadaashid waxya xogaagaas yarkaa ka faa'iidaysan xogaaga yarka ah aa ka faa'ida xogaa weynna waa dhaa is dhaafis xogaa weyn waa isdhaafis marka waxaa loo baahan yahay qofku waxa inuu kalsooni uu ku qabo qofku waxa uu ka faa'iidaysanayo waa inuu waxa uu kalsooni uu ku qabaa fawaa'idiisu marka haba yaraatee waxbuu ka faa'iidaayo fawaa'idiisu daciifa iska hata wuxuu uun yar waxbaa gelaaya laakiin qofka hadduusa waxba ku kalsoonayn fawaa'idda aadka u qiimaha badanoo waaweyn iska agmaraayo qiima lamal ma u xisaabsane dhagaxa iyo digada maba kala yaqaan dahabka iyo digada caadiga ma kala yaqaan marka waa iska agmaraayo digada geela iyo dahabka waa isugu mid sida loo ku kor soconayo waayo laakiin waxaa la rabaa qofku inuu wax kala fahamsan yahay waxa sida ay tahay u arko kadibna uu maaragtay ku dadaalo waxaa waxba aan ahayn inaad ku dadaashidna waa khalaq waxaan waxba aan ahayn haddaad ku dadaasho faa'iido ma yeelanayso waxaan waxba aan ahayn haddaa maantana aad ku dadaalaysid waxay noqonaysaa tacab khasaaray mar waxaa rabaa wax sida uu yahay inaa u aragtid xaqa uu leeyahayna aad siisid faacti kulla dii xaqin xaqahu waxaa ka qurxoon qowlka nebi calayhi isalaatu wasalaam faacti kulla dii xaqin xaqahu waxa inuu xaq uu leeyahay kadibna xaqiisa la siiyo waxa inuu waxa uu mudan yahay dadaalkan kadibna dadaalkiisa la siiyo laakiin waxaa dadaal aan mudnayn oo bilaa faa'iide ah haddaad iska ictiqaadi faa'iide kama helayso low axsana axadukum danahu bixajarin lanafacakum llah lanafacakum lanafacakum allahu bihi low axsana axadukum لو أحسن, لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعكم الله به لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعكم الله به معناه ذو أم حي هدي قف إذنك إذن كمدا ملها أكون أجي رقح ilahi waa idinku anfacay waa xadiis mawduuca ya xadiis mawduuc waay waa xadiis baatil inuu baatil yahana waa muuqataa sooma ya haddii dhagaxa iska ictiqaadid haddii dhagax dhagaxa kama iska ag fadhiiso waxaa ka ictiqaadaa inuu awlaadku siinaayo faqriga kaa baabi'inaayo caafimaadka ilahay caafimaadka kugu siinaayo wax walbaa ku helaysid adigoo dhagax ku kalsoono waa ka helaysaa waa baatil sooma hada baatil laakiin macnihi taas ma taastan la rabaa ma kullu man lam yactiqid lam yantafic lama dhihi karo waxaa weye wax walba oo la ictiqaado waa lagu intifaaca lama dhihi karo wax walba oo la ictiqaado waa lagu intifaaca baakad iyo waraaqada soo arursatid oo ka tiraada dollaraan ka ictiqaadsana inay tahay waraaqahan waxaan ka ictiqaadsanahay boqol boqol inay yihiin waxma ku taraysaa waxa gaaja u dhimanaysaa sooma واي marka kullu ma lam yactaqid lam yantafi macnaheedu loolama jeedo wax walbaba ee waxaa loola jeeda wixii istaahila sida sheekha oo kale iyo saaxiibkiisa isku yihiin sida ninka saa'ilka ahaa oo sheekha u imaaday oo kale oo ka dalbaday ajruumiga inuu nafna oga dhigo oo kale wuu ictiqaadsan yahay sababuuna ka faa'iidaya waa ka faa'iidaya sababta sheekhu cilmiguu leeyahay wuu ka faa'iidaysanaya istafiidu minhu saasoo kaleetaa laga wada lakin waxaan waxba aan ahayn dee iska dabagal loolama jeego fanas'alu lmannaana waxaan weydiisanaynaa almannaana allaha manniga badan deeqda badan siismada badan fanas'alu waxaan weydiisanaynaa almannaan allaha deeq deeqda badan min asmaa illahi tacaala aza wa min asmaa illahi caza wajal almannaan maxaa u daliila حديث محوها طبعا حديث محوها لا أسألك بأنك أنت الله المنان لا إله إلا أنت جزاك الله خير يمكن عليه الصلاة والسلام والمغرب سوى تعيش سنة المنان مركو الله ديغ دبرون فنسأل وحودي سنينا almanaana allaha deeqda badan an yujiiranaa inuu naga badbaadiyo min ariyaa istuska inuu naga badbaadiyo cudurka la yidhahdo alriyaa alriyaa-i waa asalkeedu ahaa laakiin hamsadu wuxuu u gooyey shicirka dartiisa min alriyaa-i ilahay waxaan ka waxaan ka magan gelaynaa ilahay waxaan weydiisanaynaa an yujiiranaa inuu naga badbaadiyo من الرياء يعني من الرياء استسقى مضاعفا حالي يا رب مثل الله باي أجورنا أجريالك رب أسوأ أجريالك الله الله باي يعني لا يوحن كما قلنا الرياء استسقى أسوأ رب لا الله باي أجرك يعني أجرك يعني إلهي أنه الله الله بو استسقى الله نقبل دادي maadaama la yidhahdo waxaa weye qofka wuxuu ictiqaadsan yahay qowlkaygu ictiqaadsan yahay waa igu kalsoon yahay maadaama sheeku uu yidhaahdo oo ilaahay wuxuu ka maangalay wax istusa inuu hadalkiisaas uu soo dhex galo iyo camalkiisa iyo inuu cilmigiisa isku cajabiyo wa an yakuuna waxaan kaleeto ilahay weydiisanaya waxaan weydiisanaynaa an yakuuna inuu ahaado nadmigan iyo kitaabkan naafican mid anfacaayo oo ku anfacaya bicilmihi cilmiga ku dhex sugan man qofkii inuu ku anfaco cilmigiisa ictinaa ku dadaala oo daneeya alictinaa alihtinaan ictinaa ihtama daneeya ku dadaala wa an yakuuna inuu ahaado nadmigan naafican mid ku anfaca bicilmihi cilmiga ku dhex sugan man qofkii ictinaa ku dadaala oo daneeya bixifdihi xifdigiisa iyo wa fahmihi fahamkiisa yani nadmigaan iyo gabaygaan ajrumiga aan nadmiyey qofkii xifdiya oo fahamkiisa ku dadaala ilaahay sheekh wuxuu ooga baryey inuu cilmigiisa ku nafaco sheekha wuxuu ilaahay ka baryo ku duceeyey inuu cilmigiisa ku intifaaco oo cilmigiisa uu ka faa'iidaysto والله أعلم